Isaya cutubka kontonaad rabbigu wuxuu leeyahay mayday warqaddii furniinka ee hooyadiin oo aan ku eryey waase kuma kan ka mid ah kuwa daynkayga qaba oo aan idinka iibiyey bal eega xumaatooyinkiinna aawadood ayaa la idin iibiyey oo xadgudubyadiinna aawadood ayaa hooyadiin lagu fudhay haddaba markaan imid muxuu ninna u jirin oo markaan dhawaaqayse maxaa la iigu jawaabi waayey miya inaba gacantaydu gaaban tahay si aanan wax u furan karin amase miyaanan lahayn xoog aan wax ku samata bixiyo bal eega canaantayda ayaan badda ku engejiyaa oo waawiyaashana cidlo baan ka dhiga kalluunkoodu biyola'aan aawadeed buu la soo uuraa oo oon buu u dhintaa samooyinka madow baan huwiya oo dhar joonyad ah ayaan go' uga dhiga sayidka rabbiga ah ayaa afka kuwa wax bartay i siiyey inaan ogaado si aan hadal ugu taageero kan daalan subax kastuu i toosiyaa subax walbana dhagtaydu toosiyaa inaan wax u maqlo sida kuwa wax bartay sayidka rabbiga ah ayaa dhagtayda furay oo aniguna ma aan caasiyoobin oo dibna uguma aan noqon kuwii i karbaashay ayaan dhawarkaygii u duway oo kuwii timaha iga rifayna dhabannadaydan u duway wejigaygina ceeb iyo canluuftoona kama aan qarin waayo waxa i caawin doona sayidka rabbiga ah oo sidaas daraaddeed ma aan sharaf jabin oo sidaas daraaddeed ayaan wejigaygii uga dhigay sidii dhagax madow oo kale oo waxaan ogahay inaanan ceeboobi doonin kaa xaq iga dhiga wuu dhow yahay bal yaa ila diriraya aannu isla wada istaagno waa kumaa kanu cadowgayga ahu ha ii soo dhowaado bal eega sayidka rabbiga ah ayaa i caawinaya haddaba waa kumaa kan i xukumi doona bal ogaada iyagu dhammaantood sida dhar duugoobay bay u gaboobi doonaan oo kulligood aboor baa cuni doona bal yaa idinka mid ah oo rabbiga ka cabsada oo codka addoonkiisa addeeca kan godcurka ku dhex socda oo aan iftiin lahaynu magaca rabbiga ha aamino oo ilaahiisa ha isku halleeyo kuwiina dabka shida oo ololka isku hareereeya oo dhammow iftiinka dabkiinna iyo ololka aad shidateen ku socda waxaas gacantaydaad ka heli doontaan oo waxaad ku jibsan doontaan tiraanyo